waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali maalin wanaagsan meelaad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka soo gaadhaysa stuudiyaha iyaga magaalada melbourne maanta waa khamiis taariikhdu tahay kow iyo labaatankii ogs laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil ku soo dhowaada wararkii caalamka iyo astraaliya ee maanta ugu dooroona premierka victoria jasinta allan ayaa sheegtay in si deg deg a loogu baahan yahay dib u habayn heer qaran ah oo xeerarka badbaadada carruurta ah sida kuwa heer dowlad goboleed oo kale baaqan ayaa yimi kadib markii ay dowladda victoria ku dhawaaqday shalay oo ay bishu ogsahayd labaatan in dib u habayn lagu samaynayo nidaamka badbaadada carruurta ee gobolka dib u eegis madax bannaan oo dhowaan la sameeyey ayaa muujisay cillado heer nidaam ah dhaqaalo la'aan iyo habdhaqan duugoobay oo ka jira baa la yidhi waxyaha waxbarashada hore ee carruurta dhammaan labayo labaatanka soo jeedineed ee dib u eegista lagu soo saaray ayay dowladda victoriya aqbashay in ay hirgeliso laba nin oo lala yahay ayaa weli la raadinayaa kadib markii gaadhi uu ku dhacay webiga macdonald waqooyiga galbeed ee sydney xilli ay roobab culus da'ayeen dhacdada oo dhacday habeenkii xalay ee arbacada kadib ayay mas-uuliyiintu ku boorinayaan dadweynaha in aanay baabuurta ku dhex wadin biyaha qaybo badan oo ka mid ah new south wales iyo koonfurta bari ee queensland ayaa la saadaalinayaa in roobab xooggani ka di'i doonaan ilaa galabta jimcaha golaha ganacsiga iyo warshadaha ee austraaliya ayaa sheegay in ay rajaynayaan in inta aanu shirmadaxeedka wax soo saarka qaranku dhammaanin horumar laga gaadho labada qodob ee kala ah kharashaadka dowladda iyo dibu habaynta cashuuraha dowladda federaalka ayaa doorashadii dhacday bishii mey gashay ballanqaad ah inaysan wax ka bedeli doonin nidaamka negatif geerinka la yidhaahdo balse ka qaybgalayaasha shirka ayaa la filayaa inay maanta ka doodaan ama ku doodaan muhiimadda dib u eegista arrimahaas dibadbaxayaal israa'iiliyiin ah iyo qoysaska lahaystayaasha ayaa socod ku soo maray xadka kaasa iyaga oo militariga israa'iil uu ku dhawaaqay inuu bilaabay weerar ballaadhan oo ka dhana magaalada gaza militariga israa'iil ayaa shalayto oo bisha ogs ahayd labaatan sheegay inay dib u soo howlgelinayaan tobannaan kun oo ciidamo kayd ahaa islamarkaana ay muddada howlgelinta ama howlgalka u dheerayn doonaan ciidamo kale ka hor inta aanay bilaabin howlgalkooda militari ee ay iclaamiyeen madaxweyne ku-xigeenka maraykanka j d vans ayaa sheegay in dalalka yurub ay bixin doonaan inta badan kharashka damaanaqaadka amniga ee loo samaynayo ukrein damaanaqaadka amni ee ukrein ayaa noqon doontaa qayb muhiim ah oo ka mid ah heshiis kasta oo lagu soo afjarayo dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrein kaas oo socday ku dhowaad saddex sano iyo bar maraykanka ayaa ballan qaaday inuu qayb ka noqon doono arrintan kadib markii madaxweyne donald trump uu toddobaadkan horraantiisii la kulmay dhiggiisa ukrein volodimir zelenski
happens, no matter what form this takes, the Europeans are going to have to take the lion's share of the burden. It's their continent.
wax kasta oo dhaca iyo nooc kasta ay u dhacdaba yurubiyaanku waa in ay qaataan qaybta ugu weyn ee culayska waa qaaradoodii waa amnigoodii madaxweynuhuna si cad ayuu u sheegay in ay dadaalka kordhiyaan ayuu yidhi culimmada sayniska ayaa ka digaya in barafka qaaradda antarctica ee sii milmaya uu sababi karo kulayl ku sii xoogaysta austraaliya iyo adduunka koonfureedba cilmi baaris cusub oo ay sameeyeen jaamacado iyo xarumo cilmiyeed australiyaan ah kuna soo baxday jariidadda sayniska ee nature ayaa muujisay in qaaradda baraf kale ee antarctica ay halis ugu jirto isbeddello deg deg ah oo laga yaabo inaan dib loo celin karin warkii maantuna intaasu ku dhan yahay
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s somaali